bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay tobanka bisha oktoobar sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan gudoomiyaha deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka shanqariyey in haweeraro joogta ay la kulmaan tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii kontonka askari looga dilay ururka midowda afrika ee ciidamadooda ee amisom iyadoona tiro weeraro oo isdabajoog ay ku soo qaadayeen xeradaasi ciidanka al-shabaab ee ku dhow nawaaxiga goobta ay ka degan yihiin halkaasi ciidamada amisom waxa uu sheegay tiro madaafiic inay kusoo dhacda habeen waliba gudaha deegaanka leego waxa uuna sidoo kale sheegay in dhibaatooyin joogta ay la kulmaan waxauna u sababeeyey kabixitaankii ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya deegaanada ku dhowdhow deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo horey fariisimo dhowr oo ku dhowdhowaa ay isaga baxeen ciidanka dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom amisoomta ku dhaqan leego waxa uu sheegay in haatan ay sameeyeen ruundooyin aan caga badan ku taagnayn kuwaas oo inta badan iskaga difaaca hubiyayaal iyo sidoo kale madaafiic goobaha ay wax kaga soo dhacaan waxa uuna sheegay weerarka tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii leega ay ku qaadeen al-shabaab ee ay ku digeen ciidamada aadka u faraha badan ee ka tirsan al amisom in ay sii kordhayeen weerarada ay ku hayaan halkaasi waxaana abuukar rabacadle oo ah gudoomiyaha deegaanka leego sidoo kale u tilmaamay inuu ugu baaqayo in si deg deg ah gacanta loogu dhiga deegaanada kale ee haatan ku jira al-shabaab ee ay mar kale dib ugu soo laabteen
kardhow wax degan malahana marray ka soo guureen muxuu ahaa jameecada sidoo kale bir weyn aan ugu dhagaxtay wax degan malaha iyo idow jannaad adigu waa meel iska go-doon ahoo de muxuu ahaa ciidamadii amsom ay joogaan oo ciidamada amsom maalin walba foonday sameeyaan dadkaas oo muxuu ahay badaabaadkooda waaweyn iyo iyadooda iyo waxooda diyaar garaystaan marka aad iyo aad muxuu ahaa yani ay shaqadooda u wataan ciidamadanna waa ku kaban yihiin wixii bishnaax iyo wixii oo oo hawlgalaaanawaalawadaamagarahayaga ma sheegi kare kuwa laga qaato hay kuwa kale ahaa ma sheegi karo laakiin madaafiicna soo tuurtuuri way jirtaa jawaabna way heleen waa loo jawaabay marka muxuu ahaa intaas waa sheegi karaa laakiin se waxa oo hadda muxuu ahaa in la qaatay inaan la qaadan ma sheegi karo kuwaas oo kuwii inay yihiin iyo kuwa kale inay yihiin ma caddayn karo laakiin se waxaan caddayn karaa in madaafiic soo dhacday madaafiic kalena laga jawaabi kara hadalkan ka soo yeeray maamulka leego waxa uu imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay sii luminayeen amisom gacan ku-haynta goobo horle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo ay isaga baxayeen sababo lagu sheegay mushaar la-aan ciidamadu haysato iyo sidoo kale agabka militari ee aan u dhammayn ciidamadaasi waxaana kal hore ay ka dalbadeen hay-adaha ku hawsha leh howlgalkooda in si deg deg ah loogu soo loo keeno gurmad ku aadan hub iyo sidoo kale saanado kaloo kala duwan oo ay kaga sii qayb qaataan amisom dagaalada ka dhanka al-shabaab ay ka wadaan gudaha dalka soomaaliya taliyihii hore ciidanka xoogga dalka soomaaliya indha qarshe ayaa beeniyey warkii monitor group dhowaan ay daabacday ee sheegayay in mushaar la-aan baahsan ay haysato ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa xoogga dalka iyo ciidamada midowda afrika ee amisom daahir aadan cilmi indha qarshe taliyihii hore ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa tilmaamay in mushaaraad joogta ay helaan ciidanka militariga soomaaliya waxa uuna sidoo kale sheegay in kooxdan warbixinteeda ay mar waliba ku soo aado xilli xasaasi ah waxaana hadalkiisa u imaanayaa xilli dhowaan ay daabacday warbixin dheer kooxda monitor group ee la socodka xayiraadda hubka ee saaran soomaaliya ee la taraya warbixin ay kaga hadlayso xaaladda soomaaliya taa oo lagu sheegay in mushaar la-aanta ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom ay jaanis iyo fursadba u noqotay al-shabaab oo ka dagaalanta dalka soomaaliya kuwaasoo maalmihii tagay gacanta ku dhigayay goobo ka tirsan gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya xeebtooda ma aha mar kasta inay liig sameeyaan ujeedada liigsa loo samaynayana waxa way war beenanta suuqa lasii geliya dabalna beentii la qoray kaandira wey hadday sax tahay waxaa la rabay inay riboodka sugaan liigna ayna sugayn waxay soo sugayn marka anugu ma arko waa niman rabaa bayjeegooda mataqaanaya xaqiiqaan aan ka hadlay oo arrintaasi waxa weeye fuuna wada ahaa ciidanku raashin u helaa hadduusan raashinna ciidanku furanta baadiyaha u jooga ay ku joogeen marka dib la doonto waaye in inta duur la geeyo uusan u joog karo wuxuu ku joogi karaa inuu jiraa jirteen oo cunto caadi buu helaa weliba makaba kala gurin sheerlaan ciidanku waxay la qabaan shaqaale hadalkii ugu horreeyay ayuu noqonayaa midkani ay soo saaraan hay-ad ciidamka dowladda ama dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay kaga hadlaysa oo xaaladda monitor group iyo warbixintii dhowaan ay daabacday ee ay u gudbisay qaramada midoobey taas oo ay ku sheegtay in la masuq maasuqo mushaaraadka ciidamada dowladda soomaaliya oo aanay si toosa u qaadanin taasina ay fursad u noqotay in al-shabaab mar kale dib gacanta igu dhigaan deegaano horlaho ka tirsan gobollada koofureed ee dalka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga soo sheegayaa inay ka taagan yihiin deegaano ka tirsan deegaanada ay maamusho dowlad goboleedka galmudug sida hobyo camaara iyo sidoo kale wasiil oo ka tirsan gobolka mudug halkaas oo loogu diyaargaroobaya gacan ku-dhigista deegaanka camaara oo dhowaan ay gacanta ku dhigeen ururka al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad ciidamada maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegayaan oo ka gaabsaday magacyadooda inay qaadi doonaan weerar lixaad leh oo ay gacanta ugu dhigayaan deegaanadaasi waxaana durba cabsi wajahaya dadka bulshada ee ku dhaqan halkaa kuwaasoo ka baqdin qaba waxyeelo ka soo gaarta diriirta labada dhinac u dhexaysa ee saacad waliba suurtagalka ay tahay inay ka dhacdo halkaasi wararka laga helaya waxa ay sheegayaan deegaanka camaara in dhinaca al-shabaab ay wadaan hub aruursi baaxsan kaa oo ay damacsan yihiin inay kaga hortagaan wax waliba oo kasoo wajaha dhanka maamulka galmudug oo haatan doonaya in deegaanadooda ay ka saaraan ururka al-shabaab dhinaca kalena maamulka galmudug ayaa guddi wasiiraha u magacaabay arrin la xiriirta abaaro baahsan oo laga soo sheegaya deegaanada mudug iyo galgaduud oo ay ka arrimayaan maamulka waxaana wararku ay tilmaamayaan in guddigan wasiirada ay u kurgalayaan xaaladda nololeed ee deegaanada abaaraha laga sheegayo ee ka tirsan gobolkaasi mudug iyo galgaduuda waxaana qaar ka mid a guddiga oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen inay u kurgeli doonaan sidii ay wax badani kaga ogaalahaayeen xaaladda ka jirta deegaanadaasi oo ay ugu horraysay biyola-aan baahsan iyo sidoo kale abaaro dhanka dhan waliba leh oo ku habsatay dadka ku dhaqan qaybo ka mida mudug iyo galgaduud dowlad goboleedka galmudug markay aragtay baahiyaha abaareed ee ka jira dhulka ay maamusho ee gobollada mudug iyo galgaduud waxa ay u bixisay guddi wasiiraan guddigu guud ahaan waxay soo qiimeeyeen baahida ka jirta labada gobol ee galmudug laysku yidhaahdo waxaa guud ahaan la ogaaday in dhammaan gobol labada gobolba ay yihiin kuwo u baahan gargaar deg dega waayo waxaa ku dhuftay abaar abaartaas oo waxyeeshay xoolaha iyo daaqiiba gobolada gobolka barigoo kale waxaa jirta inaynan helin roobkii guga kenyana waxay walaac ka muujisay xaaladda qaxootiga ama xeryaha qaxootiga ee waddankaasi kenya oo ay sheegtay inay ka baqdin qabtay in al-shabaab ay halkaasi ku dhumaalaysanayaan xilli sidoo kale ay jireen warbixinno dhowrahoo saraakiisha ciidanka ay ka soo saareen gudaha waddankaasi kenya taas oo ay ku muujinayaan cabsi iyo walwal ay ka qabaan xeryaha qaxootiga in al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayaan bishii lasoo dhaafay howlgallo ay sameeyeen ciidamada kenya waxaa la sheegay inay kaga hortageen weeraro dhowr oo ay qorsheynayeen al-shabaab ayagoona gacanta ku dhigay hub iyo sidoo kale walxa kale oo la damacsanaa in lagu weeraro qaybo ka mida gudaha waddankaasi kenya af ayeen u hadlay booliiska kenya ayaa sheegay in deegaanka kuyuten naboni ay suurtagal tahay in weeraro ay ka fuliyaan al-shabaab halkaasoo howlgallada inta badan ay ka dhacayeen waxaana sidoo kale jira shakhsiyaad aad u fara badan oo dowladda kenya ay gacanta ku dhigtay kuwaas oo haatan looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen weeraro hor leh oo ay ku qaadaan deegaanada gudaha waddanka kenya ka tirsan xilli sidoo kalena horey weeraro dhowr ay ugu qaadeen gudaha waddankaasi kenya maleeshiyaadka al-shabaab ugu dambayn maraykanka iyo sidoo kale ruushka ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo aadan ay ka wada hadlaan arrinta la xidhiirta duqaymaha dhanka cirka oo ay ka wadaan waddankaasi siiriya taa oo ay kula dagaalamayaan kooxaha isis ee ka dagaalama waddanka siiriya iyo qaybo ka mida ciraaqa ruushka iyo maraykanka ayaa is-afgarad ka gaaray in wadahadal ay ka galaan arrinta ku aadan duqaymaha si aan la isugu qaldin labada dhinac duqaymahana ay waxyeelo kaga soo gaareen dhinacyadooda waxaana arrinta lagu wadaa in toddobaadka soo aadan ay bilaabato waxaa sidaas xaqiijiyey waaxda batingok ama difaaca maraykanka taa oo sheegtay in wadahadallada toddobaadka soo aadan ay bilaaban doonaan ee la xidhiirta duqaymaha isis lagu hayo iyo sidii dhinacyada ay u yaray lahaayeen waxyeelo dhinaca kala gaadha warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigoo ah maxamed nuur amiin taniyo inta aan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarkaatuh